أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorkaroon madaxweynaha dowladda mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la joojiyay dagaalkii u dhexeeyey maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda iiraan kadib heshiis xabad joojina uu ku dhawaaqay iyadoo dowladda iiraan weeraradii ugu xooganaa ee subaxnimadii saaka ay ku qaaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan ciidanka shiicada iiraan ayaa weeraro culus habeenkii xalay ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin wadamada qatar iyo ciraaq waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar xasmin ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo dowladda itoobiya ayaa shaacisay in dhowaan ay bilaabi doonto soo saarista shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka bulshada degmada buurdhuubo ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowra u soo xiray haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sideed iyo labaatanka dulxaj kun afar boqol afartan iyo lix jiri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la joojiyay dagaalkii u dhexeeyey dowladda iiraan iyo maamulka yahuudda iyadoo xukuumadda dahraan weeraradii ugu xooganaa ay saacadihii lasoo dhaafay ku qaaday magaalooyinka yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan donald trump ayaa shir jaraa'iddu ku qabtay aqalka cad wuxuu si rasmi ah ugu shaaciyey in lasoo gabagabeeyey xiisadda bariga dhexe isagoo u mahad celiyey dowladda iiraan iyo maamulka yahuudda oo uu ammaanay islamarkaana uu sheegay in labadooduba ay awood u leeyihiin weeraro aada u xoogan oo lagu burburin karo bariga dhexe trump ayaana war uu soo qoray wuxuu sidoo kale ku yidhi allah xifdiyo israa'iil iyo iiraan iyadoo sidoo kale wakaaladda wararka ah ee roteris ay sheegtay in dowladda iiraan ay aqbashay heshiiskaasi kadib dhexdhexaadayn ka timid dhanka dowladda qatar iyo heshiis uu soo bandhigay maraykanka inta uusan bilaaban dhaqangelinta heshiiskaas ayay dowladda iiraan weeraradii ugu xooganaa ku qaaday magaalooyinka yahuud ee ixtilaalka ay ku haystaan iyadoo duqaysay magaalooyin ay ka mid yihiin beero sabca iyo talaabiib mid ka mid ah sawaariikhda ayaana waxa uu ku dhacay guri ka koobnaa toddoba dabaq iyadoo lasoo warinayo in lagu dilay in ka badan saddex yahuud ah dowladda shiicada iiraan ayaa weeraro culus ku qaaday saldhigyada ciidamada saliibiyiinta maraykanka ay ku leeyihiin wadamada qatar iyo ciraaq sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya dhulka jasiiradda carabta ayaa sheegaya in weeraro culus ay la kulmeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidanka dowladda saliibiyadda maraykanka ee ku leedahay mandiqada taliska ciidanka ilaalada kacaanka dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqay inay xalay weeraro loo adeegsaday sawaariikh ku qaadeen saldhigga ciidanka maraykanka alcudeed ee waddanka qatar iyo saldhig kale oo ciidanka maraykanka ay uga sugan yihiin dalka ciraaqa bayaan ka soo baxay ciidanka iiraan ayaa lagu sheegay in weeraradan oo qayb ka ah jawaab celinta ay ka bixinayaan weeraraday maraykanka ku burburiyey saddex ka mid ah warshidaheeda nukleerka ay sii socon doonaan muuqaal uu baraha internetka ku baahiyey taliska ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa muujinaya sawaariikhda oo ku hoobanaysa saldhigyada ciidamada maraykanka ee ciraaq iyo qatar dhanka kale waxaa la xiray hawada dhammaan dalalka khaliijka carabta sida baxreyn qatar kuweyt imaaraadka carabta iyo cumaan sababa la xiriira cabsi laga qabo inay sii xoogeystaan xasradaha ka jira mandiqada loo bixiyey bariga dhexe donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka oo ka falceliyey weeraradii xalay lagu qaaday saldhigyada ciidamadiisa ee bariga dhexe ayaa saadaaliyay in weeraro kale ay ka dhici karaan dalka baxreyn isagoona digniin culus u diray dowladda iiraan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weerarada lagu qaaday saldhigyada ciidanka ameerikaanka balse xukuumadda dabalidafka qatar ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in saldhigga alcudeed goorsii horeysay laga saaray ciidamadii ku sugnaa saweele xiriiray iyadoo la ogaa inuu weerar kusoo wajahan yahay mahadsanid barwan waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar xasmin ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo cagmarin ah oo shalay subax ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen labo xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka barijeed ee duleedka magaalada baydhabo iyo sidoo kale kamiin loo dhigay kolonyo gurmad ah oo kasoo baxay dhanka degmada baydhabo dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ee weerarkaas cagmarinta ah ayaa gaartay saddex iyo labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar waxayna andalus heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha lagu dilay weerarkaas saraakiisha ay andalus xaqiijisay magacyadooda waxaa ka mid ah kow miris isxaaq barar taliyo ku-xigeenkii taraafikada gobolka baay labo maxamed leezi oo ahaa sarkaal xidigle ah saddex nurow shimow oo ahaa sarkaal kabtan ah sidoo kale weerarkii shalay ee deegaanka barujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaa lagu dhaawacay soddon iyo lix murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar waxaana dhaawacyada qayb ka ah sarkaal hal xidigle ah oo lagu magacaabo iimaan waxayna sidoo kale mujaahidiintu nolosha ku qabteen askar nool oo murtadiin ah kuwaasi oo waqti xaadirkan ku jira gacanta mujaahidiinta weerarkii xasminta ee shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxay mujaahidiintu ku qaniimeysteen hub iyo saanad ciidan oo kala duwan waxayna gelinkii dambe ee shalay mu'asasada alkataa'ib baahisay sawirada weerarka waxaana sawirada alkataa'ib lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta uga haya labada xero iyo meydadka murtadiinta oo daadsan gudaha iyo bannaanka xerada iyo sidoo kale maxaabiis jeebaysan oo mujaahidiintu nolosha ku hayaan iyo mujaahidiinta oo ugu dambe dab qabadsiiyey labadii xero ee murtadiinta mahadsanid cabdiqani dowladda itoobiya ayaa shaacisay inay dhowaan bilaabi doonto soo saarista shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysiga ku haysato walaalkeen abushayba ayaa warbixinta warka inoo haya ra-iisul wasaaraha xukuumadda silibiyadda itoobiya abiy axmed oo khudbad ka jeedinayay magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi ayaa soo hadal qaaday arrinta shidaalka iyo khayraadka ku jira dhulka soomaali galbeed ee itoobiya xoogga ku haysato gaal abiy axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay qorshaynayso in muddo laba bilood gudaheed ay ku bilowdo soo saarista shidaalka soomaali galbeed wuxuu intaasi raaciyey in lasoo afmeeray saamayntii lagu waday goobaha ay ku jiraan shidaalka ee dhulkaasi haddana la gaaray in etoobiya ay ka faa'iidaysato kheyraadkaasi ku jira dhulka soomaaliyeed ee etoobiya xoogga ku haysato dowladda etoobiya ayaa qandaraaska shidaal sahminta horey u siisay shirkad laga leeyahay dalka shiinaha taasoo muddo sannadaha waday sahminta shidaalka maamulka dabadhilafka ee ka jira dhulka soomaali galbeed ayaa ku gacansiiyey xabashada etoobiya inay bilaabaan boobka shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed iyadoo maleeshiyaadka maamulkaasi ka tirsan iyo ciidamada etoobiya ay hadda ilaalinayaan goobaha shidaalka ku jira ee soomaali galbeed shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa horey uga soo horjeestay inay etoobiya boobto khayraadka shidaal ee ku jira soomaali galbeed iyagoona sheegay in haddii etoobiya ay isku soo daydo inay fuliso damaceeda boobka shidaalka dhulkaasi ay ka dhiidhin doonaan
kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka bulshada degmada buur dhuuba ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi sida faahfaahinta warka aynugu hayo walaalkeena casaamo carafaad kulankan oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo odayaashii waxgaradka degmada buurdhuubo ayna barbar socotay dowro qaadatay laba maalin loogana adhaysanay jihaadka ka socda bariga afrika ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuuba ee wilaayadaas intuu socday kulankan ayaa waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr ah kaasoo ay ku midaysan yihiin odayaashii waxgaradka degmada buurdhuubo waxaan taageeraynaa soona dhoweynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose labo in la horumariyo dacwadda iyo waxbarashada lana gaaro si isku filnaansho ah bulshada dhexdeeda saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku joogo geygeena afar waxgaradka iyo bulshada degmada buurdhuube waxay caddaynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay odayaashii waxgaradka degmada buurdhuubo iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika annaga oo ah waxgaradka iyo coqaashii degmada buurdhuubo iyo walaayadanadii heer degmo iyo heer gobolbo waxaan ku boorinayaa meel kaste oon joogno in aan u foojignaana cadowga islaamka in aan u foojignaana ninkaan dhagax qaadan karin oon qori qaadan karin maalka inoon keenno gabdhaha waa inay biyaha caagta keenaan etoobiya waad og tihiin yurkud wuxuu ka raacay wixii ka raacay waa gobolka geda ka mid ah waad ogtihiin kenya wixii ka raacay meeshii la yidhaahda ceelcaddo ay ku samri la'da walaalayaal dadka asaga ahaa qaramada midoobeed iyo midna nooma hubaynayn iyo hebelow kale meelo noogama imaanine wilishaanay ahaayeen sidaa aawadeed wilishi marka insha allahu raxmaan annagu waxaan ka mid nahay odayaalka haddaan nahay dadka mujaahidiintaan ku jirnaa awalan jihaadka waa inaan qoyskanaga ka bilowno cunuganaga marka labaad waa inaan deegaankii gudaha aan ku jirno aan ka soo toosino waxaan hambalyo u direennaa ciidamada mujaahidiinta dardar cusub soo geliyey sanadkan cusub raascadii raaskaboon dalka soomaaliya inteeda badan ewalba ammaan shabeellooyinka ilaa hiiraan wanaagga iyo maaragtay horumarka hormariyey dal badanna maanta ee maaragtay gacanta ay ku jirtay gaalada gacanta ku dhigay aad baan ayagan ugu hambalyan waxaan leenahay insha allahu tacaala biidnillahi kariim garabkiina allah istaaga allah inla diya nasriga waa la heli dee uno odayaalkii ah may baa la qaadanay islaamkii ama walayaadkii oo dagaalka ka jari may la raay may la qaadanay hee ani uno naafi maalka la dagaalano oo waliba una karaamkan dhuyan haqran iyaa ad la qaadani ugu dambayntii waxaa gabagabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan waxaan ka degaynaa waxyaalaha gaalada ee noo qooshayso oo ah haayaadka tansiiriga ah iyo waxaa weeyaan waxyaalaha loo yaqaano balaayada iyo injowada waxay riixayaan iyo wax kasta oo ay gaalo wadaayay sidanba waxaa weeyaan isku baraarujinnay waa inaanu gacanteenna isbarno inaan wax ku soo raasano macnaha waxaan ka degaynaa marka gaaladaas oo maanta waxaa weeye muslimiintii waxaa weeyaan khazo aad aragteen siday u galayaan inaanu maanta gacmaha u horsanin kana aqbalin waxyaalaha waxaa weeyaan sunta ah ee ummadda ay ku sayrsayhrayso waan ka degaynaa macnaha ikhwaanay waxaanu leennahay jihaadka aan u diyaargarowna nafteenna iyo maalkeennana aan bixinno kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala aan u nasrayno kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada isdabajoogka ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo mas-uuliyiinta wilaayadu ay la yeelanayaan bulshada ku dhaqan wilaayada mahadsanid casam ugu dambeyn maktabka dacwada wilaayada bay ayaa dowro usoo xiray haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo walaalkeen bashiir muxidiin ayaa warbixinta warka inoo haya waxay ahayd dowro sharci ah oo qayb ka ah xamladii utukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneed magaca asmaa binti abibakar iyadoona duruusteedu muhiim u ahayd ganacsatada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay si gaara dumarka ganacsatada waxay muddadii ay dowladda socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'idaysteen duruus sharci ah iyo casharo kala duwan oo la xidhiidha salaadda ugu dambeynna waxaa soo idlaaday marxaladdii loogu talagalay dowladda xafladdii gebagabada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo kelimad ku laha xafladda ayaa dardaaran gaara u jeediyey dumarka ganacsatada ee deegaanka iidaale cabdulaahi mascuud radiallahu tacaala canhu may kale sheegay meeray uqdu caaliman lanyaw caalimnagoy migilhaw bilaahaw oo mutacaliman hiro walbardaw hawer walaa taqdu bayna daalika caalim adangnagana xirna adangnagana banaanka le isku fadheeto meyle raashinka ka'aantu aan weele kaleey naftay nafti ma indirdaarmeehe cilmiga ma dhammaadaw mayle rey min almahdi ila laxdi le reh diribti laku bilaabo ilaa iilku laku deeraw cilmi ma dhammaadaw marka cilmigaas kaase maylin baahanya inii la bardo halkii nabigu sal allahu alayhi wasallama inii la bardo linbaahanya oo linkuqadnilanki diinka ilaahay barduwayo nabilahi maxmed halshiya kuqadi laawshiid halshiya kuqadini lanfayle maasim ogtiin ki aw kamad halaaso lakaarhuwa dhibaato way cilmigaas kaas inii lika dadaalo dowladan hadenta la khatamaha ilaahay linka akaayne sii gibruud saxaabaga oo nabiga reen sal allahu alayhi wasallama maalintoona sii hereen oo kale inaysan aragtay maalin isan duruustiin socoto hortaba duruusiin sooti liin roojine intaasi kadib waxaa la jeediyey kelimad soo bandhigaysay dowrada muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay dowr magaasha laarijari asmaa binti abibakar ayna laaray oon sugnaatay ganacsatada gebdho iidaala ka shaqaysadaayaan eynan sugnaaytay anwaacday shardawun hatmaba fadaan insha allahu dowradaas asmaa binti abibakar laaraayo hamladii oo ka saabsanaydii guud ahaan magaalada iyonayme waa degmada baydhabo kaqaanay oo salluu kamaa ra'aytumuni usalli haytay eyna dowraadkan ku dhaadhaladeen inti bulshada muslimiinta la fahansiiyo salaadiyo sidii nabilahi maxamed alayhi salatu wasalaam tukaday dowlada shicaar shamahay asalaatu miftaahu aljanna hedafkun kula aynin tasiir salaad salaada inti la suubi gaaban tukashada gaaban weysaysada inti la tusi kutubada la ka akhriyna mansilatu salaad iyo risaalatu salaad iyo nadama shuruudu salaad iyo qasiidatu khayru nisaai iyo la ka akhriy walay hamlada inti ka baalanka targalihaydi sidoo kale qaar ka mid ah dumarka deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo ayaa dhankooda soo bandhigay waxyaabihii ay barteen iyo qaabka wanaagsan ay uga faa'iidaysteen una ardaydii ganacsatii gabdhii iidaalena meybaan taaka bandhi kaane kitaabkii qasiidatu khayr nisaa dowrada olanku maqdar asmaa binti abibakar maca zawjiha fii axsani lwusuufi cushuraatuha fii gaayat lmacruufi تلقاه بالبشر وبالترحيب في بيتها النظيف ذي الترتيب طعامه شرابه بلا ضجر في وقته المعتاد حسب ما أمر تشكر منه خيره قليلا كشكرها معروفة الجزيرة تمده لا تدوم عيشها معه إن الرضا بالرزق أنس واسعة سلو أكسيني ماي بقيك هان حاضرني أو ماي لرايس هان كولوني دوريدي نين سعداسي مدتم إشان برا مطمية فرلي ركور asmaa binta abibakar dawiiradaas oo ka magan lahaaytay shaacirtiina hayti qowlka rasuulkan sala allahu aleh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukudaa umatiis usolle dardaaramaw si anan tukudaa isin yaragden an tukudaa usolley yaa maylarhaysa duruusta sahnayn socdaasi wayba lahan gebagebaayay gebdhaha iidaalka nool dhammaan ganacsatadii madiinadaas oo daaru shuhadaa wa daarul cilmi maylarhaysa meeli ilmaga iyonayo shuhadada dhiigsho kadeeda haylaanka magadari ee ganacsatii idaal gabdhahay idaalka noolayn ganacsadii kullisho dhammaan yarna maylarhaysa ninka gebagabawti jazaahu llaahu khayra aljazaa bacda xamdillaah dadkii omayba aan mahadnagaane maylarhaysa agaasantey dacwadii alwaalisho hanin agaasimeyno kheyrkan bilaaran oo maylarhaysa mogdu'na ka jarnay maylarhaysa tukudaana le iskula haynay waana saas ata tukurshina makuhiraan walbadana una maylarhaysa mogdinoo ka jaray una hatageeka ansuubayaana badan iyo maylarhaysa lahanin sheegay kheyrkaskaas eh dadkii kamacna falay mas walilin sheegay maylarhaysa sidii linka sheegay ngaadaday salaadiyo taas ka toosi sideen allahani weel salaada silin tukudaw lukubilaaw min atakbiir ila tasliim silin weysa gaadadaw maylarhaysa salaad allah kubar markii la erhaw ilaa assalaamu calaykum lagu erhaw iyo maylarhaysa laninka suubi bayaan bil amal iyadoo markaas qof ka hortaana ka tugida oo kaliya lahanin tusi dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo dowladtan lamida u soo gebagabeeyey ganacsatada ragga ee ku dhaqan deegaanka iidaale waxaana guud ahaan bulshadu ay si weyn ugada faa'iidaysanayaan xamladan sida aadka kaga socotaa deegaanada hoosaga magaalada baydhabo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abwayman warbixintiisana waxay guniyo gabagabayo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu